أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku dhawaaqday xamlo ballaaran oo dacawi ah oo ciwaankeedu yahay irshaadul ummah ilaa sabiili arashaad taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ee ku nool miyiga iyo magaalooyinka jubbada dhexe waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waaliga oo xamladaasi ku dhawaaqaya iyo dardaaranna ku socda bulshada qodobadeenna kale waxaa ka mid ah maamul goboleedka loogu yeero somalilan oo shaaciyey inay gacanta ku dhigeen jawaasiis laga diray muqdisho oo falal dil ah ka geysan lahaa deegaannada maamulkaasi wararkii ugu dambeeyey iyo warka ka soo baxay maamulkaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale faafreebka caawa waxaan ku soo qaadan doonnaa buuq iyo gacanka hadal dhex maray qaar ka mid ah xildhibaannada ismaamulka wajeer dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna dhegaystayaal waxaan ku daafuri doonnaa maamul goboleedka loogu yeero somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen jawaasiis laga diray muqdisho kuwaasoo falal dil ah ka geysan lahaa deegaannada maamulkaasi sida lagu sheegay war ka soo baxay maamulkaasi ashahaada la dirirka ah qodobkaas iyo sidoo kale qodob kaloo ku saabsan buuq iyo gacanka hadal dhex maray qaar ka mid ah dawaaqiidda xildhibaannada ismaamulka wajeer dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato iyo qodobo kaleba waxaan ku qaadaa dhigeennaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka somalilan oo gacanta ku dhigay jawaasiis ka tirsan xukuumadda muqdisho maamulka isku magacaabay somalilan ayaa gacanta ku dhigay canaasir ka tirsan sirdoonka xukuumadda muqdisho xilli ay ku howlanaayeen inay falal qarbudaada ka geystaan gobolka owdal sida lagu sheegay war rasmi ah war qoraal ah oo ka soo baxay hay-adda n i a ayaa lagu sheegay in kooxahan oo si heer sare ah u abaabulnaa lagu qabtay magaalada boorama ee gobolka owdal maleeshiyaadka nisa ee ay gacanta ku dhigtay somalilan ayaa loo xilsaaray fulinta dilal qorshaysan oo ka dhana dadka shacabka ah sida hadalka loo dhigay waxaannu gacanta ku dhignay koox ka tirsan nisa oo howlgallo looga soo diray muqdisho kuna saabsan in ay qas ka abuuraan somalilan iyo dilal qorshaysan gaar ahaan boorama laba ka mid ah xubnahaasi waa la xidhay halka lix kalena lagu daba jiro ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay n i a khilaafka u dhexeeya maamulada hargeysa iyo muqdisho ayaa gaaray meeshii ugu xumayd waxaana xusid mudan in labadan dhinac ay xiriir dhowlo leeyihiin dowladaha shisheeye waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa buuq iyo gacan ka hadal dhex maray xildhibaanada wajeer wararka ka imaanaya magaalada wajeer ayaa sheegaya in buuq iyo gacan ka hadal uu hareeyey kulan lagu waday in maanta oo talaado ah ay yeeshaan xildhibaanada ismaamulka dowladda saliibiyadda ah ee kenya ee wajeer buuqa iyo gacan ka hadalka ayaa yimid kadib markii baarlamaanka ismaamulkaasi la horgeeyey miisaaniyadda sanadkan labada kun afar iyo labaatanka si ay u ansixiyaan balse waxaa taasi ka biyadiiday xildhibaanada muuqaal iyo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay xildhibaano abaabulan oo ku sugnaa howlka golaha daaquudka ah ee ismaamulka wajeer oo si adag uga hortagaya xubno doonayay in loo ansixiyo miisaaniyadda labada kun afar iyo labaatanka xildhibaanada ayaa ku guulaystay inay gacanka hadal howlka kaga saaraan xubnaha doonayay ansixinta bajetka miisaaniyadda qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in bajetka uu yahay mid diyaarsan oo qolo gaar ah ay wadato islamarkaana la doonayay keliya in la ansixiyo waxay sheegeen in musuq maasuq aada u baahsan uu ka dhex jiro maamulka gobolka wajeer iyo kan degmada sababta ay u ansixin waayeen ayay ku sheegeen in bajetka la hor keenay uu yahay mid shakhsi ah sidaasna ay ku diideen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ay faysalow mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ku aadan taliyaha cusub ee ciidanka saliibiyiinta atmis oo soo gaaray soomaaliya waxaa magaalada muqdisho soo gaaray taliyaha cusub ee ciidanka saliibiyiinta atmis gaalka lagu magacaabo samkavuma ninkan ayaa u dhashay waddanka yugandha wuxuuna muqdisho yimid saddex bilood kadib magacaabistiisa waxaana xusid mudan in uu ku soo aaday wakhti xasaasi ah oo isbahaysiga kufaarta afrikaanta uu bilaabay in uu isaga baxo dalka bilaha soo socdana la filayo in kumanaan ka mid ah afrikaanta ay isaga baxaan gobollada dalka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar tooreyn ah oo dhaliyey khasaare kala duwan oo ka dhacay ingiriiska ugu yaraan laba qof ayaa dhimatay halka kow iyo toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar loo adeegsaday toorey uu ka dhacay magaalo ku taalla waqooyiga ingiriiska magaalada southport oo u dhow liverpool ayaa weerarku ka dhacay waxaana fuliyey weerarka qof dhallinyaro ah oo toddoba iyo toban sano jir ah kaas oo ilaa iyo hadda aanan la ogeyn waxa rasmiga ah ee ku riixay weerarka ciidamada booliska waddanka ingiriiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen fuliyaha weerarka dadka weerarka ku dhintay ayaana ku sugnaa iskuul lagu barto myuusikada ilaha caafimaad ee magaalada uu ka dhacay weerarka ayaa sheegaya in dhaawacyada qaar gaar ahaan laba ruux ay xaaladoodu tahay mid liidata suurtagalna ay tahay inay dhintaan ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska kiir starmer ayaa ka hadlay weerarka wuxuuna sheegay inay la fajacsan yihiin waxa dhacay ehelada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayna ay garab taagan yihiin aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto maanta ka taagnayd waxa ay ahayd howlgalka uu sirdoonka maamulka somalilan sheegay in uu ku qabtay xubnaha basaaska ah ee uu ku eedeeyey inay u shaqeeyaan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee nise loogu yeero ee aan ku soo faahfaahinay warbixinta lagu daabacay mareegta soomaali memo xubinteennii caawana waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aan ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha bahalnimo ee ka soconaya khaza iyo meelaha kale ee filistiin iyo sidoo kale howlgalka iska caabinta ee duufaanta al aksa xaaladihii ugu dambeeyey walaalahayna muslimiinta ee filistiin halka ay marayso tirada shuhadada iyo dhaawaca iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey waxaa soo koobaya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin dagaalada iyo duqaymuhu waa kuwo isdabajoog ah oo weli ka dhacaya khidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha cadowga faysalow waxa ay duqeeyeen xaafado kala duwan oo ka tirsan khidaaca khaza goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah khan yunis mukhayamka nusayraad iyo sidoo kale rafax sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay hayeen kuwo aad u argagax leh waxaa ka soo muuqanayay qaarkood waalidiin falastiiniyiin ah oo sagootinaya n carruurta ka shahiiday
طب شوف لي وين ابو هي احمد راح اجيب السياره مين مين اللي راح يشوف احمد الطارق وهي جاي ايش قال معي سياره هاي بجيبها يا راجل هاي حمود يا اخويا حمود يا اخويا حمود يا اخويا يا الله اتنفس اتنفس حمود اخويا اتنفس اتنفس الله يرحمك الله يرحمك ويسامحك يا محمد
خيسروا خيسروا
كرم الكرم فيها شهداء فيها شهداء فيها انا شباب هنا فيها انا موقف
faysalow haddii aan eegno tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza shuhadadu afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay gaaraysaa ilaa soddon iyo toddoba ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin toddobaatan iyo saddex kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo sagaal kun iyo afar boqol halka dhaawacyaduna ay yihiin sagaashan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lix kale faysal oo dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen howlgalladu waxa ay u badnaayeen duqaymo loogu beegsaday fariisimaha cadowga sidoo kale warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay muuqaalo lagu soo bandhigay askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo la beegsanayo iyaga iyo taangiyadooda iyo sidoo kale howlgallo qanaas ah faysalow dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa isaga baxay xaafado ka mid ah magaalada khan yunis halkaas oo ay howlgallo ka wadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay dabcan dadka deegaanka ayaa guryahooda dib ugu soo laabtay balse maanta baraha bulshada waxaa aad u qabsaday fariimo ay muqaawamadu halka ay kaga tageen intii ay fulinayeen howlgallada ka dhanka ah cadowga faysalow fariimahaas oo ay gacantooda ku qoreen dagaalyahanada falastiiniyiinta waxa ay kaga cudur daaranayaan qoysaska degganaa guryahaas waxa ay qaarkood sheegayeen in ay isticmaaleen qaar ka mid ah cuntada guryahooda tilay sida timirta oo kale sidaa darteedna ay ka dalbanayaan in ay soo cafiyaan dabcan waxay ahaayeen fariimo aad u saameyn leh oo baraha bulshada gilgilay dad badan ayaana ka falceliyey si gaar ah shacabka reer filistiin oo ku faanayey muqaawamaddooda wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal markanna jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlo ballaaran oo dacawi ah taas oo ciwaankeedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili arashaad taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah ee ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada jubbada dhexe haddaba waxaan idiin soo gudbin doonnaa waaliga wilaayada jubbada dhexe oo xamladan ku dhawaaqaya sidoo kalena sharaxaad ka bixinaya duruusaha faraha badan ee lagu qaadan doono una dardaarmaya qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت تاريخ ذا هجرية أكون بيغنت أفر إلى تنكبش محرم kun afar boqol afartan iyo lix hijri insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysaa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo muxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan in laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili arashaad shacaarkeeduna waxaa weeye كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي شعار لو قدقي إلهي نحوي دي سننا سبحانه وتعالى سيدا شعارك وكم وقت مسؤولية دا إن الهويدين دونه إن الله سبحانه وتعالى إنه قوك الميو إيضا أن كدو لنا حديثك أيان أمدني أما من لي ولاية كوهس نولو حان أغو تلقلني إن أن أصمين إن شاء الله تعالى حملدان ومد لغو توجيهنا يو وضا توصلنا لغو تسينا بإذن الله تبارك وتعالى wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo masaajidana in la camiro khaasatan ragga inay masaajidda camiraan qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala ah in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka in la xoojiyo amniga maanta aan haysano bulshadeen ay ku noolaanayso xoojintiisa qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye shantaa qodob ayaa insha allahu tacaala ciwaanka ugu horreeya ugu muhiimsana waxaa ka qayb qaadan doona dhammaan maamulada muxaafadaadka iyo maamulka gobolka iyo culummada ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa ka wada qayb qaadan doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala culimmaduna kaalintooda ayay qaadan doonaan ilaahay idinkii waxaan ugu horreeyo oo la rabaa insha allahu tacaala dowraadkaas xamlada loo qaban doono waxaa ka mid ah macallimiinta qur-aanka kariimka iyo macallimiinta mu'asasaadka tacliimiga ah iyo maamuladooda ayaa kowka insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo ku xiga ganacsatada oo rag iyo dumarba leh kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba insha allah xamladan qayb ayay ka noqon doonaan maraakiista dumarka dhigta ayaa iyaguna insha allahu qayb ka ah xirfadleyda ayaa iyaguna qaybkaa sida kuwa gaadiidka wata baabuurta mootooyinka harqaanleyda timajarayaasha dalaaliyiinta geerishleyda iyo wixii lamid dhammaadba insha allahu tacala wixii xirfad ku shaqaystoo dhan xamladan qayb ayay ka noqon doonaan biidni illahi tabaaraka watacala dadka loo qaban doono waxaa ka mid a muruqmaalka sida dadka xamaasho xamaalatada kuwa kawaanka hilibka ka shaqeeya kuwa fuundiyada ee guryaha dhisa kuwa tumaalada ee biraha tuma dhammaan insha allahu tacaala muruqmaalka oo dhan wuu ka qayb qaadanayaa waxaa xamladan insha allahu tacaala qayb ka noqon doona iyadoona insha allahu tacaala nuqabada wilaayada guud ahaan kuwa u dhisan maamulka gobolka iyo kuwa kale odayaasha beelaha kaga hooseeya shaqada qabta iyaguna qayb ayay ka noqon doonaan kaalinta ay ku leeyihiin waxaa la rabaa insha allah iyaguna inay ka qaataan waxaa sidoo kale insha allah loo qaban doonaa waalidiinta dhalay ardayda dugsiyada dhigta iyo mu'asasaadka iyo ardayda laftooda ayaa iyaguna kaalintooda insha allahu tacala la siin doonaa sidoo kale dhallinyarada da'yarta ahee soo koraya ayaa iyaguna qayb ku yeelan doona biidni illahi tabaaraka watacaala waa wujuuh kala duwan oo bulshada ayaa loo qaban doonaa hadduu ilaah idmo kuwa aan sheegay waa qayb ka mid a qaybo kalena way soo geli doonaan waxaa sidoo kale insha allahu tacaala xamladan lagu bixin doonaa muxaadaraad iyo kelimaad fara badan oo ay ka mid tahay alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah addifaac can araadi almuslimiin alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar آثار الذنوب والمعاصي تربية الأولاد التحذير عن المسكرات والمخدرات وحكمد التوبة الصادقة الحث على مكارم الأخلاق الشعور بالمسؤولية أهمية الصلاة وتعظيم قدرها في الإسلام المحافظة على الأمانة وكتمان الأسرار أيها كمدة يدروس كلو فربضا إن شاء الله تعالى سجود bulshada muslimiinta waxaan leenahay ha ka faa'iidaysteen xamlada waxay socon doontaa insha allahu tacaalaa muddo hal bila hadduu ilaahay idmo laga bilaabo maanta oo afar iyo labaatanka bisha ilaa laga gaaro bisha safar ee soo socota insha allah saddex iyo labaatankeeda ayay xamladanu socon doontaa duruusta iyo cashirada baxayana waxaan rabnaa insha allah si guud dadku inay uga faa'iidaystaan waxaa jiri doona biidni illaahi tabaaraka watacaala waxyaalo mamnuucaada oo ummadda loo sheegi doono khaasatan ganacsatada mamnuucaadka noocaas oo kale ah ee ummadda looga digan waxaa rabnaa muddadaa ka bacdi insha allahu tacaala in la joojiyo oo aan dib dambe wilaayaadka dhexdiisa aan loogu arkin kelimaadkii muxaadaraadka dhexdii ayaad insha allahu tacaala kaga maqli doontaan iyo awaamiirta ay wilaayadu soo saarto si guud marka dadka waxaan ka codsanaynaa khaasatan wilaayada ku nool jubbada dhexe inay ka faa'iidaystaan muxaadaraadka iyo xamlada soconaysa oo insha allah degmooyinka o dhan ka wada bilaabanaysa tuulooyinkana insha allahu tacaala gaari doonta ha laga wada faa'iidaystaan leena wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa tahay markanna waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka madaariista iyo jaamacadda ee degmada jilib oo nasiib u yeeshay inay noqdaan cidda ugu horaysa ee xamladan ka faa'iidaystay waa kuwan qaar ka mid ah macallimiintaasi aan soo sheegnay oo ka warbixinaya wixii ay ka faa'iidaysteen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo kuwuu ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala wamaa kaana qowla almu'miniina ida yadcuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna wa atacna allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay haddii xagga alle loogu yeedho xagga diinta allah subxaana wa tacaala loogu yeedho istiijaabo iyo yeelitaan inay la imanayaan arrintan la cusboonaysiiyey oo hadda xamladan iyo ololahan ku saabsan in macruufka fariistiisana dib loo nooleeyo munkarka iyo inkiraaddiisana dib dhexdeenna aynu ugu soo noolayno inu istaagno runtii waa shay diinteenna ka mid oo dhammaanteen sharciyadeeda iyo maqaamkeeda iyo makaanada ayleeda aynu ka dherigsannahay juhuudda iyo dadaallada la bixinaya dhammaantood waxay u dhacayaan isxasuusin iyo in dib dardar iyo nashaad aynu u muujinno aynu wanaagana isku farayno xumaantana iskaga reebayno waxaana laynagu celceliyey xaqiiqaduna ay tahay islaaxu meesha uu ka bilaabmayaa inay innaga tahay
mowduucan loogu wacay oo xarakada soo agaasiintay wilaayada la soo mariyey dadka ugu horeeyo lagu bilaabay na anaga aan noqonay waa mowduuc muhiimaddiisa ah waa mowduuc oo wixii aan u taagnayn oo aynu ka shaqaynaynay ah wey in nalagu bilaabana waa sax oo waxay sax ku tahay bulshadii oo dhan dadka ay hayeen oo ay gacanta ku hayeen baana gaar ahaan weliba jiilka cusub ee soo koraya dadkii gacanta ku hayay baana waxa annagaan u sheegno ayaa gelaya waxaasay nala suuq tagayaan saa darteeda marka waxa weeye waa gar weeye xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku cadyahay waa inshaadu lumma ilaa sabiili arashaad in ummadda lagu hanuuniyo waddada toosan waddada toosana waa waddadii uu ilaahay noo jeexay weeye shareicada islaamka ay ku tiilay qur-aankii iyo sunnaha ay caddeeyeen weeye wadda kale ma ah waa tii aan anigu dadka baraynay ee qur-aankii iyo sunnaha ay ugu horhoreeyeen marka waxna waa baridii iyo barashadii waxna waa dhaqankii iyo hirgelintii dadka inay waxa weeyaan ay ka howlgalaan annaga waxaan u taagnayn waxay ahayd in dadka marka ugu horreysa horta la baro oo ay bartaan camal falkiina lagu tawjiihinayo marka hawshaadii aada lahayd ee aada u taagnayd haddii dad kugu caawiya oo kugu dardargeliya aada u heshay waxa weeyaan kaalmo weyn buu kuu tahay bay micnaha kuu tahay wilaayada iyo guud ahaan xarakada waa maamul islaami ah dowlad bay u dhigmaan waa dowlad annaasu waxaa la yidhahdaa calaa diini muluukihim dadku hadba dadka iyaga u taliya waxa ay ku dhaqmaan bay dadkuna ay waxaan leen raggii kheerka noogu yeeri jazaahum allahu khayran miisaankooda xasanaadka allahu saara insha allah كمعلمين أنا دينا معلمين أفعال بنا أن سمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا قفك وحل الله الله المؤمنين تاعي أنا كمدانا مرك إلهي هنوافج إن شاء الله أنا إلهي أنك عبسنا أنكو هذا القول سديدة إلهي هنوافج إن شاء الله وافجين إلهي هجرته إلهي هنوسق دين إن شاء الله إحنا وحن إهلا مرك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلهي وكونوا مع الصادقين تقوض ما حكو لو حجيه رون إن لشاي واحد ما أنت دان هذا waqtigan aan soo furnay ardadii aan soo fasaxan inta aan soo fadhiisin maantana aan dul akhrina inaan ku run sheegin marka ugu horeysa ardadana waa aragteen macalinka qaabka ula tacaamulo mise waxyaaba macalinka u sheega sheegaan badana saasay sheegaan ilmaha an waxaan dhihi lahay marka awalan naftayn aan ku bilown waxaan ummadan uu sheegayn khayrka eh ikhlaasa naga hata marka ugu horeysa aniga aan ku run sheegin naftayna islaaxin bidin ilaahana toosiy marka ugu horeysa laakiin aan isku daynana islaaxin insha allah tan kale waxyaabana noogu yeeri shaqadan shaqadayni wa nina waxa la hadda ka hor ogo waan xanuunsanay marka culays aw soo zaa'id dadkii waxay dhaheen yo dardaarna leh marka dardaarna waa iliya biya anaa u ekaaday in dardaaran in liidha horma liidhihi jirine anaa u ekaaday
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay intiinnii nala socotay xalay waxaad dhegaysateen dood cilmiyeed ku saabsanaa filistiin oo lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda alqima faraceeda degmada jilib xalay waxaad dhegaysateen kelimaad kala duwan oo halkaa laga jeediyey iyo ka qaybgalayaashii oo iyaguna fikirkooda iyo aaraahdooda halkaa ku soo bandhigay markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa falanqayn aan ku samayn doonno isla mashruucaasi oo wariyaheenna cismaan axmed dhuubow oo ka qaybgalay multaqahaasi uu ku waraysanayo qaar ka mida culimmada iyo aqoonyahankii ka qaybgalayay dood cilmiyeedkaasi ciwaankiisu ahaa in tooshka lagu ifiyo xaaladda filistiin waxaan ku sugannahay jaamacadda alqima gaar ahaan hoolkeeda shirirka amaba barnaamijyada lagu qabto waa xilli galab ah jaamacadda alqima waxay qabatay multaqo thaqaafi kiisii labaad oo ay soo qamaqaabisay jaamacadda alqima kaasoo ciwaankiisu u ahaa falastiin taxta almijar barnaamijkan culimo iyo dad fara badan oo aqoon-yahana iyo arday ayaa ka qayb galaya waxaan jeclahay qaar ka mid ah afraaddii ka qayb gashay inaan soo dhoweeyo mikrofoonka andalusna ku soo dhoweeyo si markaasi aan fikradoodii aaraadooda bal wax ugu weydiiyo waxaa hadda ila joogo sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay barnaamijkan sheekh cumar marka hore kusoo dhawow idaacadda andalus bismillah jazaakum allahu khayr waa dhowey baaraka allah fiikum axsan allahu ilaykum sheekh cumar barnaamijkan yar waxaan kaga faa'iidaysanaynaa iyadoo dhinaca kalena uu barnaamijka weli soconayo bal barnaamij noocan oo kale oo daraasad in ay soo diyaariso jaamacadda alqim oo kale bal aragtidaada ka warri barnaamijkan galabta socda bismillahi raxmaan raxiim horta qadiyadda mawduuca uu xambaarsan yahay iyo jaamacaddu mawduuc ay soo diyaarisayba waa laba xasaasi ah awal horta mawduuca jaamacaddu ay soo diyaarisay oo ku saabsan falastiin taxta almajhar waxay walaaluhu soo faagayaan baan leeyahay waxyaabo badan oo da'yarta maanta jooga in lagu bacrimiyo ay u baahnayd lianno qadiyata falastiiniya maanta gaaladu say ugu talagashay caalam alcarabi loogu talagalay qadiya qowmiya laga dhigay manaha qadiya qowmiya waa qadiya islaamiya caalamiya diinteenu adiga aragti mamacaa ay ku leedahay waa qibladii koobaad muslimiinta qof kastoo ehlu qibla bay khusaysaa qof kastoo nebi maxamed mataqaana nebi iyo bay khusaysaa qof kastoo kitaabka qur-aanka uu manhajkiisii yahay bay qadiyadda falastiin khusaysaa qadiyadda marka in la balwareeyo oo ummadda loo bandhigo oo da'yarta mataqaanaa maskaxdooda lagu abdheedgareeyo oo maxaan ku dhaha ummadda la mushaarakeeyo qadiyaddaas horta waa qadiyad xasaasi oo aad iyo aad waana xadiidu saaca waa waxa damaanka taaganoo dacdadeeda ogtay fallaadheed ummadda meel kastaba ay meesha joogto beerka ay kaga taagan tahay oo muddo hadda hal sana kusii dhow ummadda dhiigeeda uu qubanayo oo maanta aan laga tegin oday raakica iyo ilmo yaroo rudaca midna ilmo yaroo naas kacaqi midna aan laga tegin taa haddii laga yimaado dhallinyarada jaamacadda qima shariixada isu keentay waa shariixo waasica ah waxaa la keenay culamaau diinkii wilaayaadka o dhan baa la keenay wixii meelahan ka dhawaa jubada jubada dhex ka dhawaa waxaa la keenay xarakada qiyaadedeedii baa la keenay waxaa la keenay maxaan ku dhaha jaamacadda macallimiinteedii ardaydeedii way joogaan waxaa jooga maktab tarbiya saraakiishiisii weynay oo dhan baa jooga waxaa jooga sakhaawi macallimiintoodii ardadoodii baa jooga waxaa jooga maxaan ku dhaha albayaan baa joogta alhijraa joogta oo macallimiinteedii joogaan qurdubaa joogta yacni waxaa weeye bahdii waxbarashada biakmalihaa da'yartii maanta u baahnaa risaaladan inay xambaaraan ilaa iyada dhaxalkan kadeeto goordhoto mudan doona marka waxaan leenahay qadiyadda ay walaaluhu soo bandhigeen iyo wakhtiga ay ku soo beegeenna waa wakhti aad iyo aad xasaas oo qof kasta oo muslim oo iimaan qalbigiisa ku jiro meesha uma taqaanaa nebiyullaahi ciise uu ka soo bixi doona zaman aakhirka ay tahay meesha masiixu dajaal lagu dili doono ay tahay meesha daa'ifatulmansuur ay ka soo bixi yacni waa ardul mubaaraka waa meesha ilahay kursan barakna xawla nuuriya min aayatina meesha ilaahay u barakeeyey wey subxaana dhulka noocaasa maanta ummaddeennii joogtay oo jis innaga inaga mid ahayd umamul kufri biakmaliha inta isu kaashadaan maanta in hubkii casrigaa lagu tijaabinayo hooyooyinkeena iyo aabbayaasheen iyo dadkeena walaalaha ahaa in kadaalika ummaddii ummatu maxamed biakmalihana aad mooddo dhammaanteed inay tahay mukabira dad garbaduuban oo cid maanta gurmad u samaynaysaa aynan jirin xuduudihii laga xidhanayo dadkii majaaca lagu dhammaynhayo ummatu maxamed oo dhan bay u taallaa inta hilqiblahay u taalla wajazaakum allahu khayr jazaaka allahu khayr aad ayuu mahadsan yahay sidoo kale waxaan fursadaha siin doonaa qaar kale oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kana aan soo dhoweeyo maamulka sare ee jaamacadda alqima abu maxamed ayaa ila jooga abu maxamed soo dhowow barnaamijkan intaanoo dad ay isugu keenteen bal ujeedadiisa u sharax bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ومحسنت ولا لعين عثمان واسات شكتي برنامج كان برنامج آد مهم ويه وحنا كساب سيهاي قضية فلسطين ودراسة كساب سن أرض فلسطين عوان كدون يهي فلسطين تحت المجهر ومعناها هي فلسطين انتوش لو إثيو ساد أكتها قضية فلسطين وقضية أمة وقضية ما أنت أو بارسن أما أو يعني أو مقشرة بدن قضيات كعالم كإسلام كان وقيب كمدة waxyaalaha maanta xilliga la joogo qarniga hadda la joogo mashaakisha caalamka islaamka haysata saas daraaddeed jaamacaddu waxay qabatay kulankan oo lagu soo bandhigay diraaso muhiim ah oo ku saabsan filastiin mawaadiicda waxaa ka mid ahaa la diraaseeyey filastiin mowqicuhaa wa ahamiyatuhaa waxaa ka mid ah filastiin bayna asuquud waaltaxriir waxaa ka mid ah waaqicu filastiin min kun sagaal boqol iyo sagaashankii ila al'aan wadciga filastiin in la dul istaago waxaa ka qayb galay shariixooyin kala duwan culummada aqoon-yahanada macallimiinta jaamicaadkii madaarista ardayda jaamacadda ardayda macaahidda islaamiga sida maalan tusaale ahaan macadka sakhawa oo qiraa'aadka macadka qurtuba iskuulka sare alhijra iyo dad badan oo kale oo kala duwan macadka albayaan ee carabi lagu barto dhammaan dad xul ah oo dadkaa laga soo xulay ayaa diraasadan loo jeedinayay si u xambaaraan wacyigan ku saabsan qadayaadka caalamka islaamka gaar ahaan qadiyada hooyada u ah qadaya alumma waa qadiyatu filastiin waa jirxigaas iyo nabarkaas ee ku taagan muslimiinta dhammaantood in la fahmo yacnii kelimatu tawxiid muqtadayaadkeeda waxaa ka mid ah inuu qofku muslimiinta jeclaado jacaylkana waxaa ka dhalanaysa in lala tacaadufo oo la murgo oo lala farxo qadiyada falastiin xataa axkaam fiqiya oo weyn baa ka dhalanaysa iyadii qadayaadka la midkaa sida qadiyada suquud alandalus tusaale ahaan markii hadda andalus dhacday oo kale laga soo bilaabo ilaa maanta asbaxa aljihaadu farda caynin lanna maxaa go-ay dhul muslimiintu ay ahaayeen baa cadow qabsaday waxaa waajib marka in la xoreeyo waajibku ilaa maanta marka soo gaaray markii muxaadiru kelimada jeediyo dadku iyagoo xora ayaa waxaa loo furaa mushaarako mawduucaas waxay ka fahmeen iyo waxay ku biirinayeen runtiin waxba maa ka soo baxay oo qof kasta markuu maskaxiisa tuujiyo waxbaa soo baxaya waxaan rajeynaa insha allahu tacala inay diraaso dhammaystiran ka soo baxdo oo maktuuba oo qoran insha allahu tacaala in la sii kobciyo barnaamijta noocaan la sii badiyana insha allahu tacala waan kala rajeynaynaa muasasaadka dhammaan waxaan u daarmaynaa arrimaha noocaan in la badiyo oo la kobciyo oo dadka fikriyan loo beero jasaak allahu khayr abuu maxamed ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkeena nagala qayb qaadanayay oo aanu qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha iyo weliba sidoo kale raggii soo diyaariyey mashruucan aanu su-aalo isdultaag ku sameynaynay ka mid yihiin sheekh suldaan oo kale ayaa ii muuqanaya hadda oo isagana ku sugan hoolka mashruucan uu ka socdo culimo kale oo sheekh jaamac uu ka mid yahay hadba dadkan ayaanu aaraadooda aruurin doonaa iyo daraasadan ee jaamacadda ay samaysay waxaa hadda ila joogo sheekh suldaan sheekh suldaan kusoo dhawow waraysigan kooban waxaan ku sugannahay jaamacadda alqima dabcan barnaamij ayay qabatay bal adigu waad ka soo qayb gashay maxaa kuu muuqanaya بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ضيقوا المسلمين تعالى السلام يا متقيه لبعض جامعة لو قبطوا أما أي قبطوا موضوع أي دورتين وحوها فلسطين تحت مجهر كائن إنها لو هي ومجهر وحوي مثلا ميكروسكوبكي مثلا وحلو بقى لو إيجاي أما وين سلا لسارة تاسنا وحيت هاي mataa muhiimadda ay leedahay inay mataqaana inay muujiyaan raggi kasoo qayb galay ee odayaasha maaratay mawduuca soo diyaariyey waxaa kaloo meesha ka muuqanaysay ahmiyadda asalka waxaa bilaabay mataqana horta waxay ahayd meeshii rasuulkeena loo soo dhalmiyey sida raggi ay sheegeen oo mataqana dee qur-aankeena noo tilmaamaya oo suurata israa ilahay ku tilmaamaya maadaama rasuulku uu yimina mataqana muhiimad weyn oo waxyiga taabanaysa baa ka dhacday oo xitaa salaadaha iyo inta lagu soo fardiyey iyo hawshii ilaa samada la geeyey kadibna ambiyada oo dhan rasuulku meesha ku tujiyey iyo magaranaysa way mataqaanaa waa ragga qaarna waa taabteen waxaa kaloo ah mataqaana in ciisa calayhi salaam uu mataqana halkii mahbadkiisa ahayd waxaa kaloo taalay mataqaanaa meeshii uu ku dhimanayay dajaal ee uu ciisa mataqaanaa calayhi salaam uu ku dilayay inay tahay baa meesha taalla marka waxyaabahaasoo dhan muhiimadda ay taabanaysay bay ahayd waa laga hadlay waxaa kaloo ku jirtay mataqaana qodobka labaad oo ka hadlayay mataqaana maxaa ahayd beyna suuqud taxriir bay ahayd marka beyna suuqud taxriir waxa weeye marna gacanta cadowga ku dhacaysay marna taxriir bay gelaysay marka waa makaano siraac marka tan qaayada lagu dagaalamayo bay waxay u baahan tahay dhallinyarada meesha joogteen xamaasiyin bay si fiican bay ula socdeen oo aad bay wax u qorayeen way la socdeen marka waaqaca hadda ay ku nool yihiin dadku say u badan yihiin mataqaana ama dadku say u badan yihiin ahmiyadda jihaadka la siiyo dadku mataqaana ma jihaadku iska socda wayna la kulmeen laakiin jihaadku muxuu ahaa si ku bilowday muxuu ku yimi maxaa looga baahan yahay maxay noqon doonaan iyo hore usoo xoreeyay aabayaashoodii maxay ahaayeen awoyaashoodii lagu dega wixii o dhan mataqaana maaragtay lama aad ulama socdaan marka waxaa waxaa imaanaysa maxaad kaga qayb gelaysa marka tan waa taqdiyadii iyo wixii mataqaana waa quudintii ama mataqaana waa shidaalka meesha ka qaadanayeen marka ahmiyaddaas waxa weeye inta mowqaca muslimiintu ay leeyihiin oo ilaahay kitaabkiisa ina ahmu furud lacayaan inay tahay bay caddaynaysaa oo mataqaana maaragtay qof walba mid u duceeye iyo mid ku talagalay inuu ka dagaalamo iyo mid codkiisa ku baxsha
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته